العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم waxaan rabaa inaan in yaroo kooban kaga hadlo guddigan madaxweynaha uu soo diray fiirini nidaamkii waxbarashada kenya waxaa la dhahaa nidaamkan c b c waxaa jira waxbarashadan kenya annaga ingiriis baanu xukumay markuu ingiriis tegayay nidaamka wuxuu ahaa toddoba kalaas toddoba sano oo primary ah afar sano oo secondary ah laba sano oo high school ah afar sano oo university waa la bedelay annaga horta waktigaas diyaar umaba ahayn waxbarasho maxaa dhishubtaan dhacday dhibaataan nagu dhacday waxa aan barannay ma jiro marka lixdan iyo saddexdii ilaa toddobaatankii waxbarasho kama jirin gobolka marka waxaa jiray haddana waxaa imaatay eight four four waan la qabsanay sidaan ku soconnay dhibaatada annaga nagu dhacday nimay ku dhacday male annaga fiiri macallimiintii gobolkan teacher service commission baa tiri ka soo noqda waa lidin dili macallin ma haysano secondary macallin kuma haysano primary macallin kuma haysano aamina maxamed oo wasiirkii cilmiga ah program bay soo dejisay oy rabtay inay u isu dheelitirto waxbarashada waddankas oo weliba dadka dadka disadvantage af ingiriiska lagu dhaho dadka yacni hooseeyo inay soo gaarsiiso waa la diiday naag la dhaho mashtari ah oo t s c u e secretary ayaa macallimiintii u yeertay sababta aamine looga bedelay wasaaradda waxbarashadana naagtaas daraaddeed inay tahay un baan u malaynay waddankan horta waxyaalo badan baa ka dhacay nineteen sixty three ilaa sixty five dad waxaa jira madaxe oo dadkooda russiya bulgaria hungary chechoslovakia isti german dadkooda dayaarada lagu daldaray oo cilmi helay annaga dadkaas kuma aana jirin waxaa jira meelaha qaarkood sida central province oo kalood iskuulla waaweyn bay qabeen oo ingiriiska iyo kaniisadaha hagaajiyeen waxbarashada hal maalinna kama nusqaamin kasoo eight four four markii la bilaabay waxaa jiray nin madax kenya ka eg oo dadkooda andeega iska dhaaf maraakiib ku qaaday oo india u diray dhowr kun oo ruux oo procurement accountant ninkaa waa nin lakas hadda andeega ma aha marka buu saaraan kule annaga intaasoo dhan ma aana helin wixii aamine ay suudin rabtay waa waxa madaxweynahan ruto president ruto wuu mahadsan wuxuu nagu leeyahay xaq shareecada islaamka waxay qabtaa ninkii wanaag kuu suubiya inaad wanaag ku suubiso annaga c b c nama anfaco qaraamihiisa wuu badan yahay macallin ma qabno waxaa la dhahay imtixaanka nairobi baa lagu suubin macallinkaa download garayni markuu download garay asaa maa garayni haddana asaa combyuter ku diri away nek maxay hayaan kasoo tagan qaraamihiisaa badan macallin ma qabno kama bixi karno c b c afsooxilna waan ku dhahay wuxuu keeni waddankan in laba qabiil la ahaado nin dadka addoonsado iyo mid la addoonsado of a rich man with authority and a poor man who is going to be a servant midaasna ma ogolin waddanka hala iskaraab garayo c b c wax shaqayni maaha haddii wax la suubini eight four four hala improve garayo annaga waxaan aaminsannahay dadka annaga asal area dadka annaga xoola dhaqadka ah ninkii keenay ninkii keenay programkan inuu rabo inuuna addoonsado waxaa kaloo sheegi markii la bedeli rabo waxbarashada commission baa jiri jiray inta ani aan joogay inta commission oo la hagaajiyaan kuu sheegi waxaa jira gachadi ominga commission baa jiray waxaa jiray gachadi commission kamunga commission baa jiray mbizi commission baa jiray markii isbedel la suubini dadka waa lala hadlaayay waxaa la hagaajinayay nidaam meel la isugu imaadoo dhaxa wax la suubinaya nin wasiire oo raba qabiilkiisa inay dadka addoonsadaan ayaa habeen intuu soo toostay dhahay c b c haddii ya addoonsi ogol waxaan af ingiriis ku leeyahay the time where some ministers and some leaders in this country were trying to enslave other